iyadoo deegaanada ismaamulka Mandheera uu ka curtay roobkii guga ayaa afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay magaalada Mandheera iyo nawaaxigeeda waxaa ka da'ay roob mahiigaan ah nimco walbo nuqsaanteeda ayay leedahay waxaa buux dhaafay togag mara bartamaha magaalada Mandheera kuwaasi oo xalay saqdi dhexe ku fatahay xaafadaha Kamoor Barwaaqo Buulacarab Boys Town iyo Buulanguufo waxa uu khasaare soo gaaray xaafadaha qaar oo ay ka dumeen guryo iyo musqulo waxaa sidoo kale biyaha ay la tageen boqolaal neef oo ari ah barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ayaa booqday qaar ka mid ah xaafadihii ay biyaha galeen qaar ka mid ah shacabkii uu khasaaraha soo gaaray ayaa la hadlay warbaahinta dhaha maxan xasan aadan oo bulburoqo degan marka alxamdulilaah xalay biyi fataha noo imaaday goor lix saaci bar la joogo aana koo jejeefno iska jeefna aabiyi fataha socdaa noo imaadeen marka oo biyi zaaid oo weli aan la arkin inta maxaan degan shan iyo toban sanaan deganni biyi saanoo socda weli ma arkin marka alxamdulilaah ilaahi maka is sheegan karna laakiin khasaare fara badanaa dhacday ooba yareenba ilmihii waa lilaahi lix saac ilmihii dadka ugu dambeysay waal ma leh masquulihii waa dumeen daabtu waa biyaha qaadi sirrii biyaha qaadi gurii waa dumahayaan wax aan hayno ilaahi umi ma leh alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah shalay waxaan u oynayn roob maantana waxaan u oynaynaa guryaal naga jab iyo masuul naga jab aan u oynaynaa annaga laciifnimadeeni binaadinimada ayaa intaasi waxaa waaye hadda waa ujeediin musqulaha dumay dumay alxamdulilah waxay leeyihiin caafidaeday leedahay shalay shalaydan waxaa shalay salaaddii waxaan u oynayn roob ilaahu roobna sii haddana waxaan leenahay gulaal naga dumeey aan cabaadaynaa anu waxaan leeyahay horta dadka reer Mandheera haddaan nahay horta shukri iyo mahad ilaahnu celino waa nicmo ilaahay waay roobkan ilaahan barnay ilaahu noo keenay waxaan waxay oo wax yar waay aan sabarno anigoo adan gurowa oo degan buulo barwaaqo meeshaan dhib baas ilaahay ogaanu gaaray biyo ayaa hal lix saco habeenba meeshaana soo gaaray qaribu hadda intaa ii shayda haysa boqol iyo dhowr guri waa dhantaan u malayna masquulahooda iyo dadkooda laga qaxayo wax weel iyo wax gogol iyo wax meel jirfa ay jirin ari waxaa nooga dhintay aragaysa toddoba bilood oo diriskayda ari ku dhintay calaa bilood ku wiray waxaa ku noogu dhimatay toban reeb labaatan neefaa nooga dhimatay ani gaariyaa meesha ku jira gaari xalisaan u soo xiray biyiyaa kor ka maray ilaa haddaana wax aan ka qabanna dowladda inay soo gaarto meesha caawimaad naga siiso gaarigaad meeshaas ka bixis mooga anaga waxba waa ka qaban waynay anaka reer boysta amaan nahay bilawdi kutoka saayo baka saayi likona maaji meelaan barin ma qabna guriga biyo waa soo galeen ilma meel ay bariyaan ma qabaan madrasaha waa qoyan hata hadda biyo waa ku jiraan marka meel qoof hadda dowladda hina na soo caawiya gurigan horta shalay saddeed saac dume kan jooy waa ku dhegantaha joohan aafa gurigaan iskale dirise anigana gurigaana leeh marka gurigaan ilmaha ku jira markaas gabaray ku jirtaa gurug leeda waa qol kaamil ah ilmihii dhankaasa ku baxeen ilaahay dhankaasa ku badbaadi gogolkeeda iyo waxay maqaraamadeeda kulli waa ku jiraan alxamdulilah bushqushana cali waxaa jabtay saddex saca habeennimo saddex saca habeennimo waxay bilaawtay ilaa sagaal saca wam soo dumi wam soo dumi wam soo dumi laakiin waxay dhacday waa laba saca habeennimo alxamdulilah kulley dhis waa kan waxbana ma noqon dhibmanaka dhibna uma gaarin jirkaan waxba ma gaarin ilmana waa iska fiicaya dhib kale noo gaar ma laha gurigan diriskana joona waa ka jabeen gurigana waa ka jabeen isagana alxamdulilah dhib kale maba shacabkan ayaa ka codsaday dowladda iyo hay-adaha samafalka ah in gurmad loo fidiyo islamarkaana dib loogu dhiso guryihii ka dumay codsigii waxaa waaye kolley ilaahay unbaa keensoo maaha dhibkii naxmaa ilaahay waxa kasta waan leenahe gafanaan leenahe gafanaan leenahe mujuumben leenahe kansulaan leenahe gargaarkii muslimka daa noo soo gargaareen dhulka waa u jeedaan tarwar ugu dhisanadi maba haysano hal shay maaha waa darbigan waa eber darbigaas waa eber gurigan waa eber jo waa eber gargaarka waa u baahanna waa kalaan dhahayna malaha gargaar waa u baahanna caawin karo oo reer koros haata iyo dowladda haata iyo qof shaksi oo wax haysto ilaa wuxuu dhiib hadduu yahayba waxaan codsanaynaa in dadkan loo gargaaro waxii loo taari karo loo taro hadda qaar guryaal hataa alaab ma haystaan biyaa ka qaaday hataa maacuuntii maaragtay oo lagu dhaqmaya hadda lama hayo biyihii webiga soo lagta soo butacday waa ujeediin biyaha waa uga socdaan mar ma haystaan sariir ma haystaan yoodelaal waxa ku saacda lama haysto xalay dhan waxaa la tataagnaa Eh, waxaan codsanaynaa intii waxa ilaahay u dhiibay in maaragtay gargaar loo fidiyey dowladda dhexe iyo dowladda countiga kulli waxaan ka codsanaynaa in maaragtay gargaar loo fidiyo ayaan ka codsanaynaa marka waxaa naga codsi ah dowladda national government county government m c ega township iyo embiga madaxweynaha xuseen weytaan waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah buulada in loo soo gaaro biyaha laga bixi taragta la keena biyaha drainage loo hagaaji biyahan la bixi si kaloo lagu noolaana ma leh hadda cawsaan lagu bari ilaa maslaxadan og cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera